maalinkii siddeetan iyo toddobaadoo cidhir ah waxaa jiida ka soconaya duqimo cadootooyeyu maamulka yahuudda ka fulinayo halkaas kuwaasoo uu ku beegsanayo ehelkeena ku dhaqan khaza iyadoo ay weli jiida martigelinayso iska horimaadyo culus oo u dhexeeya kooxaha muqaawamada iyo ciidamada gumaysiga yahuudda tobannaan ruux oo hor leh ayaa ku shiiday duqimo uu afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay kiyaanka saayuuniga ka fuliyey magaalooyin dhowr ah oo ku yaala jiida khaza kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ayaa habeenkii xalay sawaariikh badan ku garaacay magaalada talaabiib ee caasimadda uu ka dhigtay maamulka yahuudda magaalada qaan younis ee ku taala koonfurta jidda khaza ayaa xalay ilaa iyo maanta martigelinaysa duqimo wuxuushimo uu maamulka yahuudda ku beegsanaya dadka rayidka ah kuwaas oo sababay shuhaadada tobannaan ruux ugu yaraan soddon iyo shan ruuxu falastiiniyiin ayaa ku shiiday duqimo uu maamulka yahuudda afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay ka fuliyey magaalada qaan younis waxaana sidoo kale ka dhashay burbur xoogan waxaa intaa dheer oo duqeyntaa ku dhaawacmay tobannaan ruux oo keliya iyadoo ay weli socdaan howlgalla lagu doonayo in burburka dhismayaashu istoodo looga soo saaro dadka dhaawacyada qaba iyo kuwa nolol iyo geeri lagu laayahay ee ku hor jira burburka isbitaalka annaasir ee ku yaala magaalada ayaa la geeyey tobannaan ruux oo ku dhaawacmay duqamaha cadootooyo ee uu maamulka yahuudda ka fuliyey magaalada qanyounis ee dhacda koonfurta magaalada khaza waxaana muuqaalada laga soo duubay halkaasi ay muujinayaan saxmadda ka jirta isbitaalka mid ka mid a dadka ku sugan isbitaalka ayaa ka warbixinaya qaabka ay wax u dhaceen
ساعة زمان اللي هم ضاربين سمعنا ضربة قوية طلعنا انا وياه نجري لقينا الدور كلها مفحمات يمكن خمس ست دور مربع كامل waxaa maqalnay jug culus markaan soo aadnay meesha ay duqaynta ka dhacday waxaan la kulannay dabaqyadii oo noqday dhuxullo ugu yaraan shan dabaq ayaa burburay dadkan waa shacab abriyo ah mana haystaan wax hub ah حسبي الله ونعم الوكيل وهذول ناس ابرياء غلابه يعني ما لهمش دعوه ولا في سلاح ولا لهم في حاجه حسبي الله ونعم الوكيل
sidoo kale diyaaradaha maamulka yahuudda ayaa aroornimadii hore saaka mar kale duqimo kula kal lahay dadka ku dhaqan magaalada qanyounis waxayna duqeeyeen guryo ay leeyihiin dad rayid ah oo ku yaala magaalada halkaas oo ay ku shiideen ugu yaraan afar ruux duqimaha ay geysteen diyaaradaha maamulka yahuudda waxaa barbar socday weeraro toos oo ay ciidamada gumaysiga la beegsadeen dadka reedka ee ku dhaqan magaalada khaza ciidamada yahuudda oo wadadoomo dheereeya ayaa weerar ka geystay xeebaha ku teedsan deegaanka anuseyraad ee ku yaala jiidda khaza ugu yaraan hal ruux ayaa ku shiiday oo ka mid ah ugaarsatada falastiiniyiinta ee ka jalaabta deegaankaas daanta galbeed ayaa ka mid ah goobaha laga soo warinaya duqeymaha iyo weerarada tooska ay geysanayaan ciidamada maamulka yahuudda waxaa halkaasi ka dhacay iskoorimaadyo xoogan oo u dhexeeya dadka muslimiinta reer falastiin iyo ciidamada kiyaanka sahyuuniga goobaha la duqeeya waxaa ka mid ah xarumo ganacsi oo ku yaala deegaan ka tirsan daanta galbeed qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanka ay duqeeyeen ciidamada maamulka yahuudda ayaa ka warbixinaya dhibaatada ay kala kulmeen duqeymaha هو الاستهداف مش بس فقط لمخبز يا صديقي الاستهداف لكل فئات الشعب الفلسطيني لكل المخيمات beegsiga keliya ma ahan mid ay beegsadeen makhbas garootiga balse waa mid ay ku beegsanayaan dhammaan qaybaha kala duwan ee shacabka reer falastiin iyo dhammaan mukhayamaadka ha ahaadaan mukhayamad waaweyn ama kuwa yaryar yacni ciidamada gumaystaha yahuudda ma lahan wax mabda ama akhlaaq ah mana kala saaraan qof weyn ama qof yar alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin يعني جيش آه، مش فارقه معاه اي مبادئ واي اخلاق ان كان ولد صغير او كبير الحمد لله رب العالمين الاحتلال كما هو معروف عنه كشف عن وجهه الحقيقي عن عن, عن gumaystaha sida lagu yaqaanay waxa uu fayday oo bannaanka keenay wejigiisa dhabta ah ee xaasidnimada uu u qabo mukhaayamaadka si gaar ah dadkayna shacabka ah caqliyadda dagaalka uu ka wada marayka khaza ee dilka iyo burburinta wada waa isla caqliyadda xoogga kugalaysa mukhaayamaadka kana geysanaysa dilka iyo burburinta وتقتل وتدمر هي نفس العقلية التي تقتحم المخيمات وتقتل وتدمر
marka laga yimaado duqeymaha iyo weerarada ay ciidamada yahuudda ku hayaan shacabka muslimiinta ee reer falastiin waxaa geesta kala jiidda ka soconaya iskoorimaadyo culus oo u dhexeeya kooxaha muqaawamada iyo ciidamada yuhuudda iyadoo habeenkii xalay sawaariikh culus lagu garaacay magaalada talaabiib waxay muqaawamadu baahiyeen muuqaal muujinaya sawaariikh aad u badan oo ku wajahan magaalada talaabiib ee caasimadda ka dhigatay kiyaanka saayuuniga ah waxaana ka dhashay khasaare baaxad leh oo soo gaaray maamulka yahuudda wargeyska iyo diicooda xaranood ee laga leeyahay maamulka yahuudda ayaa sheegay in ku dhowaad labaatan sawaariikh oo laga soo tuuray jiida khaza ay ku dhaceen magaalada talaabiib iyadoo dhawaqa digniinta bixiya laga maqlay guud ahaan magaalada geesta kale jiida khaza waxaa ka dhacay weerar lagu beegsaday kiyaanka saayuuniga ah kooxaha muqaawamada ayaa madaafiic ku burburiyey tiro gaadiid ah ay wateen ciidamada maamulka yahuudda kuwaas oo ku sugnaa waqooyiga magaalada qaanyoonis ee dhacda koonfurta jiida khaza sidoo kale waxay muqaawamada madaafiic la beegsadeen isku imaatin iyo gaadiid ay wateen ciidamada maamulka yahuudda oo ku sugnaa deegaanka khusaaca oo dhaca waxaana ka dhashay waxyeello kala duwan taliska ciidamada yahuudda ayaa sheegay taliska ciidamada yahuudda ayaa sheegay in tobanaan ka tirsan ciidamada ay ku dhinteen rasaasta asxaabtooda iyo hubka ay adeegsanayeen ciidanka gumaysiga warka ka soo baxay taliska yahuudda ayaa lagu sheegay in labaatan iyo sagaal iskugu jirta askariya saraakiil ay ku dhinteen rasaas ay kala kulmeen ciidamada yahuudda qaarkooda ayaa ku baxay hubka ay isticmaalayeen ciidanka gumaysiga oo si qaldan u haleelay askartooda maamulka yahuudda oo xaaladdu ay ku adag tahay ayaa bilaabay in uu raadiyo waddo uu cadaadiska kaga imaanaya shacabka iskaga yareynayo hogaamiyaashii ku madax adeegay dullaanka khaza ee yahuudda ah islamarkaana diiday inay dullaanka joojiyaan ayaa iminka bilaabay inay raadiyaan xabad joojin iyo heshiis maxaabiisas dhaafsi ah madaxda sirdoonka yahuudda ee muusaad ayaa loo diray dalka qatar si ay usoo helaan heshiis xabad joojin iyo maxaabiisas dhaafsi oo lala gala muqaawamada arrinkaas oo kolay sii horeysay iska diiday kooxaha waa iska caabinta iyagoo si cad u sheegay inaysan jiri doonin heshiis dambe oo yahuudda la galaan ilaa uu si dhammaystiran u joojiyo duulaanka uu kaga jira magaalada khaza